أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير أما بعد akhyaarta ka soo qayb gashay barnaamijka culimmada macallimiinta waalidiinta ee dhammaan halkan ku sugan iyo dadka kale ee hawada nagala socda dhammaantiin waxaannu idin leenahay ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimco walba xilliyadan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan barnaamijkan ayaa aalaaba waxaad uga barateen inaan ku soo gudbinno mawaadiic kala duwan oo muhiim ah mar arrimaha bulshada mar siyaasadda mar dhaqaalaha mar umuuraha guud ee diinteenna islaamka maanta waxaannu joognaa xarunta cusub ee jaamicadda alqima oo dhismaheedu iminka farta laga sii qaadayo gaar ahaan xarunta loogu talagalay khudbadaha iyo shirarka mowduuca aannu lafaguraynahay waxa uu yahay muxuu yahay dowrka mucallimka iyo mucallimadda ee ku aadan soo saaridda arday xambaarsan hansare sidaa darteed waxaan barnaamijka noocan ah ku martiqaadnay si natiijo mirodhal ah ay uga soo baxdo aqoon-yahanno xirfadda macallinnimada muddo soddomeeyo sano ku soo jiray macallimiin hadda wax dhiga iyo waalidiin iyaguna waaye arag ah martida haddaan dul maro waa sheekh aadam cabdiraxmaan warsame sheekh aadan sunne oo midigtayda iminka fadhiya waxaa xiga sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan oo dadku ay u garan og yihiin sheekh abuu muslim waxaa sii xiga aqoon-yahanka cabdulaahi axmed cabdulle sidoo kale waxaannu mahadih ka gaadho mar kale leenahay dhammaan aqoon-yahanada kale iyo waalidiinta ka soo qayb galay dhammaantiin waxaan idin leenahay soo dhowaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
waayahay waxaan toos u gelaynaa barnaamijka sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan soo dhowow waxaad shan daqiiqa noogu soo koobtaa macallim iyo waxa uu yahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أولا وأدوهي أنت كذب معلمك وشخصي مجتمع كمد أه هذه مجتمع مجتمع مسلم ويهينا مجتمع مسلم ككترسن oo uu mas-uul ka yahay macluumaadka uu xambaarsan yahay inuu gudbiyo oo ardada ha yaraadeen ama weynaadeen inuu gaarsiiyo macallimku waa waalidka saddexaad ee ardada macallimku wakhtigiisa inta badan wuxuu ku bixiya waa qof midka ku bixiya weeye maca dallaabihi ardaydiisa macallinku wuxuu ugu kaalmeeyaa ardaydiisa aqoon inay helaan macrifo inay helaan macallinka macluumaad keliya ma gudbiye dhinaca kale jaanibka ruuxigana waa uu gudbiyaa oo ardada waxay ka helaan akhlaaq iyo fadiilo iyo dhaqan wanaagsan macalinka shaqadiisa mid zaman iyo wakhti ku kooban oo xadidan ma aha waa mid u tafaruqay inuu soo saaro maamulka iyo qiyaadaadka iyo hoggaanka mustaqbalka ku talagalay mujtamacana u qadimaya inuu gaarsiiyo horumar xagga cilmiga iyo macrifada waxyaabaha gaarka ee uu ku soocan yahay lagu yaqaano macalinka waa akhlaaq wanaag runta cadaaladda tawaaduca iyo isbihinbihinta iyo inuusan kibrin alixtiraamu almutabaadil ixtiraamka la isweydaarsanaayo macalinku waa qofka leh awood cilmiyeed leh isuna taagay in buluketiga meesha ka bannaan mujtamaca inuu ka buuxiyo mujtamacoo dhanna qof aan macallin soo marin waa yaryahay macallinka ahamiyaddaas ayuu ku fadhiyaa lama soo koobi karo macallinku muhiimadiisu waa atacliim inuu ummadda waxbaro macalinku wuxuu xambaarsan yahay marka lasoo ururiyo macalinka muslimka ah wuxuu xambaarsan yahay risaaladii nebiyulaahi maxamed sal alla alay wasalam maxaa yeelay nebi maxamed baa wuxuu ahaa mucallim ayuu ahaa tiina waa u qumay ummaddii waa gaarsiiyey risaaladii ammaanadii u xambaarsanaa xag alle uu ka- xag alle uu ka sidayna wuu gutay wuu gaarsiiyey amaanat alcilmi mujtamaca inuu dhiso ayuu isu taagay macallimka ummaddii buu kala hufay macluumo keliya in gaarsiiye ma ahe waxa intaa usii dheeraa inuu barbaariyo barbaarin wanaagsan oo mujtamacoo dhan uu ku diirsado walidaalika qofka aan mujtamaca dhexdiisa marna aan ka dhicin oo ummadoo dhan ay ka hibaysato magaciisa had iyo goor ay xusaan waa macalimka wanaagsan ee muslimka ah marka lasoo ururiyo macalimku waa aabbaha iyo awowga ummaddan weeye hadduu hagaago ummadoo dhan ay hagaagayso hadduu qallocdana ummadoo dhan ay la qanocnayso waa tahay Een, adigu macalin ma soo noqotay ee, horaan alxamdu lilaah ma aan rabin inaan sheego laakiin su-aashay ku timid kun sagaal boqol siddeetankii baan macallin ahaa meeqaa laga joogaa marka in ka badan afartan sano haa afartan iyo xoogaa intaasaan macallin soo ahaa waxaan macallin u soo noqday caruur agoon ah magaalada baydhabo waxaan macallin u soo ahaa arday dugsi hoose dhexe waxaan macallin u soo noqday dugsi sare ee ku yaalla magaalada afgooye tadaamun ayaan macallin ka soo ahaa waxaan macallin ka soo noqday madrasada albirri ee ku taalla xamar ayaan macallin ka soo ahaa dugsi sare aan ka dhigayay biology chemistry marka macallinnimadu waa falilaahi alxamdu inaan sheega ma ahayn su-aashay ku timid waa tahay aad baad u mahadsan tahay eh, sheekh mukhtaar abu muslim sheekh aadan sunne ayaan iminka siinayaa sheekh aadan macalim ayaa la qeexay bal wax yar oo kooban sawir inaga sii macalimka soomaaliga ah maxaad ku qeexi lahayd marka hoos loo yimaado الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد معلنka waxaan doonayaa Soomaali intaanan oran guud ahaan bisi facaam khaas ahaan Soomaaligu laba shakhsi mid uu noqonaya runtii inaynu dadkeena maanta la hadalaaynu baahanay labadaasi sinfi mid kamidi waa inuu noqdo bare fashilmay Soomaaliya uu jooga baraha fashilmay manhajiyan wuu fashilmay akhlaaqna wuu fashilmay dhaqan iyo tasarufna wuu fashilmay mihnada uu hayo ee macalinnimo ee cilmiyeedna waa ku fashilmay waxaa laga yaabaa adab ma wato ma hufna waxaa la dhaha faaqidu shay laa yucdiih waxaanu haysan qofku ma bixiyo kaasi intuu fasahaadinaya waxay ka badanaysaa intuu islaaxinayo hadduuba yahay sida kuwan iyagu daa'imay ama qabatimay daroogiska waxa la idhaahdo kaasi waa halaag ardayda uu gacanta ku hayo ummaddana halaag ayuu ku yahay sifa caama suura xunna wuu wadaa sigaarkuu ku hor cabayaa wuu ku hor baktiinayaa oo laga yaabaa arday sigaarkii dabadiisu qiiqaysa intuu qaato inuu afka saaro uu dhuugo ama nuugo kaasi waxa weeyaan qudwo fool xun oo khariban midka aan doonaynina maaha weliba qaarkood way caddaystaan kuwa caddaystan rasuulku waxa uu yihi kullu ummatii mucaafan ila almujaahiriin ummaddayda waa la cafiyaya kuwa xumaanta caddaystay mooyaane kuwa noocaasoo kale ah waxaan leenahay een, hadhow dadka war sigaarka iska daaya dhallinyarada laa tanha can khulqin fataati mila caaran calayka idaa facalta cadiima oo maxaad adigiiba ku arkayaa ee aad samayn doontaa laakiin macalinka aynu doonaynay runta ah aan u soo noqonay soomaaliga ah waa macallin u diyaaraa inuu bulshada bedelo waa macallin sugaya inuu ku najaxo ku guulaysto mihnada uu hayo inuu noqdo bare hubaysan oo ku hubaysan tilmaamo qurux badan dhaqan kariim ah oo ehel uga dhigaya inuu noqdo barihii barbaarinta ku habboonaa dhaqanka suuban lagaga dayanayey ardayda gaar ahaan ummaddana guud ahaan waa inuu markaa dareensan yahay mihnada shaqada cilmiyeed ee uu xambaarsan yahay qiimaha ay leedahay waa inuu dareensan yahay shaqada uu hayo macallinnimo ahmiyadda ay leedahay waa inuu og yahay furjadda iyo faranta uu buuxiyey ee diinta iyo ummadda uu u taagan yahay waa inuu ku tababaran yahay qaababka wax loo gudbiyo ee wuxuu xambaarsan yahay macluumaadka uu ardayda u siin lahaa ee waxaa laga rabaa oo kale inuu noqdo aqoon gudo xiisadan uu dhigaya ka sarraysa waa inuu leeyahay Een, macalimka soomaaliyeed ayaad noo dulmartay Ee, kolley su-aalo badanna way ka iman karaan een, qaabkaad u dhigtay Een, dad badanoo een, ayagana aqoon-yahan ah way joogaan waan kuu soo laabanaya waxaa kale oo aan siinayaa aqoon-yahanka kale cabdulaahi ustaad soomaaliya ayaan usoo daadegnay waxbarashada taalla maxaad ku qiimeyn lahayd manhaj ahaan iyo taya ahaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين آه، جزاك الله خير الجزاء وبارك الله فيك waxbarashada markii horta la yidhaha waxbarasho ama tacliim waa wax aad u mug weyn oo maaragtay caalamka dhan qaalib u ah haddaan su-aasha soo koobo jawaabteeda oo waxbarashada soomaaliya waxbarashada soomaaliya horta yani hadda xaaliga ama wixii ka dambeeyey burburkii nidaamkii dowladnimo wuxuu doonaba ha ahaadee runtii waxbarashada jirtaa wa mid cajiib ay ahayd oo halbeeg lagu cabiro iyo miisaan la saaro markii laga reebo yani mid ay ra- raghayaan maaragtay yani firqa gaar oo maaragtay manhajiyan markii laga reebo waxbarasho cajiib ay ahayd oo runtii aad u maaragtay tashacu badan waxbarashada soomaaliya laakiin markaanu taariikhda u celin xaqiiqatan waxay ahayd waxbarasho yani markii laga fiirsho waa miisaanka la saaro eh, diineed iyo manhajiyada iyo kitaab iyo sunno waa baab markii la saaro manhajka waxbarasho iyo aqoon iyo tayada iyo tira ahaantana waa baab kale haddaan kala qaado baabka waxbarashada manhajka soomaaliga een qaadan jirnay ka hor burburkii wuxuu ahaa manhajka ugu sarreeya caalamiyan waana galay waana joogaan raggii wax ku dhigtay dhegay xaqiiqatan wuxuu ahaa manhaj tafatiran aqoon ahaan laakiin tii kale waa sheegay akhlaaqiyan iyo diiniin iyo macallinkay u baahantay laga soo hufe iyo gadaal iyo marjicyo kale leedahay taasi waxaa weye haddaan ka soo gudbo taas maraaxil badan bay soo martay wixii ka dambeeyey waxay soo martay rag wadaadda ah oo saxwo ah oo maaragtay markii dowladda dhacday u kacay waxbarashadii iyo maaragtay nidaamkii tacliimeed ee dalka ee ubadka ilaa dalkii waa runtii waxaa la dhihi karaa waxbarashadii markaasi la helay waxay ahayd waxbarasho tayadiina leh tiradiina leh nasaahadii islaamkana leh sababtoo raggii hayay baa naqaanaa rag laakiin waxaa la yidhaahdaa een, markii ee, burburkii uu dhacay inkastoo waxbarashada aad sheegtay koox inay wadatay waddankii wuxuu noqday dalba ayuu yaa ku leh waxbarashadii waxaa timid ee, shiinaha manhajkii imaaraadkaa yimid manhajkii kenyaatiga kii etoobiya kii yahuudda Low samaha.
marka see horumar loo- low samaxta ma gaarin meesha ayadaa ma gaarin aad baan taariikhdeeda u hayaa yacni wahlatan markay dhacday xukuumaddii dadkii waxbarashada u kacay oo madaarista samaystay oo aqaliyaadka ahaa waxbarashadoodu waxay ahayd waxbarasho fiican oo hufan qofkii ugu beeninayana waa xaadir diyaar baanu ahay amaa bacda daalika ayaa waxaa timid wax la yidhaha lugtaa galloy baabuurka cariiriga maaragta arlugta geli un wuu ku qaadaya gaarigu baabuur sitay manoogto la dhihi jiray ka shaqayn jiray xamar iyo afgooyi iyo beeraha dh- iyo ilaa xamar iyo maarag waxaa la dhihi jiray lugtaa galloy soo gal Te- maba waayi jirinba boos lagama waayo markii dambe waxbarashada waxay noqota boos lagama waayo wax walbaa galay Waa hadda laga xaaliyan shaqeeyey.
hadda xaaliyan marka dad noo soo koobto xaaliyan maxaad ku qiimaysaa?
xaaliyan xaaliyan waxaa weeye waxaa la dhihi karaa ey baa lugta geliyey maba jirtaba tii raggii ay saxwada wadeen waa baaba'day tii lugtaa gallooda ahayd waa baaba'day tii waxaa weeye bahashu waxay ku hadda ku noqotay inay leedahay majaro kale iyo macag gacmo kale iyo meel kaloo laga maamulo waa tahay waan kuusoo Aqoon ahaan waa aan kuusoo dhulka.
laabto aad baad mahadsan tahay een, ka qaybgalayaasha een, macallimiinta iyo aqoon-yahanada ayaa iyaguna een, jooga Een, ustaad cazaam een, maxaad mudaaqala ah oo aad ku darsan lahayd een, inta laga soo sheekayay ama inta laga hadlay Een, insha allahu tacaala mowduucan kastoo iga hormaray haddana waxbarashada laga hadlayay waxbarashada waa meesha laga cabiro ummad halkay u socoto waxa waaye dhallinyarteedii meeshay eh, waxbarashada iyo itijaahda uu yahay ayaa mustaqbalka ummaddaasi lagu qiyaasayaa marka eh, waxbarashada sida hadda walaalkay uu sheegay wuu ka dayriye laakiin isaga hadda
Eh, hase ahaatee macnaha waxa waaye waxay noqotay waxbarasho oo qof walba afkaaraadkii uu lahaa oo ku dhex gashtay ummad xilligii la gumaysanayay ummad fac lagu gumaysanaya waa laga soo gudbay waxaa la joogaa xilligii ummad lagu gumaysanaya manhaj marka sida hadda si guud ahaan wadanka markii loo fiiriyo waxaa waye waxbarashadii waa la qasay nin hadda macalin oo xamar joogo maraan la sheekaystay maamulo iskool ah wiilba wuxuu yidhi dadkii waxbarashada oo nidaam hal meel loogu aadayay ma laha dadkii hore macalimiintii hore soomaaliya wax kusoo barteen juhdiyaa lagu bixiyey maxaan ku rahda laatiin carabi ayay maartay markii dambe noqdeen kuwii waa jahwareereenoo haddana maxaan ku rahda waxaa soo baxay arday kale oo maartay carabigan aan aqoonin so- ee, ee, soomaaligan aan aqoonin oo ingilishkan aan aqoonin oo isku jahwareersan hadda macalimiin ah marka ilaah noo toosiyey kolley waxbarashada noocmaa sibay u jahwareersantahay waayahay een, aad baad umahadsan tahay sheekh aadan sunna ayaan siinayaa macalinka ayaanu diiradda saaraynay laakiin waxaa lama huraan noqotay in bal wax yar laga taabto een, macalinka waxa uu dhigayo su-aasha ku wajahan sheekh abu muslim intaanan gaarin sheekh aadam isla qodobkan ee, waxaad xog badan ka haysaa waxbarashada ee, inta badan ama guud ahaan gobolada waqooyi een, ka waran maxaad ku qiimeynaysaa qiimeyn ahaan sidaa uu sheegay sheekh cabdullah waxbarashadii hore mahadiyan manhaj ahaan waxoogaa way habboonayd yani siyaasadda hogaaminaysa ha noqoto siyaasad shuyuuciya qaldan laakiin way ha- way habboonayd waa la ahaasay waana la gubay waa la urursaday waxaa la lamaydhay mm, xataa waxbarashadii eheliga ahayd ee ka jirtay waddankan anigu ka imi waxbarasho tayaba lahayd ee dadka madaxa bannaani gacanta ku hayeen nimanka waddanka gacanta ku haya gacanta kula jira unesco ee manaahijta soo sameeya waxay u dulqaadan waayeen waxbarashadii dadbanayd ee dadka kale ay gacanta ku hayn ee ahliga ahayd waa la qarameeyey markii la qarameeyeyna madaariskii tacliimiga ahaa tarbawiga ahaa xataa islaamiga ahaa manhajkii yunuska la geliyey wixiiba waxaa gacanta ku haya marka maamulaya yunusko yunuskana meel keliya kumay joogsanine maalin walba tallaabay hore u qaadaysaa xataa maadiyan tacaariifta ay waxbarasha iyo tayada ay caalamka ka leedahay wax alla waxaynu ka nahay ma jirto waa zero inta yare ka badbaadee waa inta dadban ee weli gacanta dad eheliya gaar ay ku haystaan iyo xarakatulshabaab wilaayaadka joogto wax kaloo nabad qabaa anigu ma garanayo arrimaha jinsiga ee qariisada bini aadamka hadda waxaa la marayaa iyo waxyaabaha markaa qofka in lasoo ifbixiyo baahidiisa jinsi isagoo yar oo een, fasalka fadhiya oo muyuusi iyo alaab iyo inan inuu la cayaaro hadda ayay ka jirtaa marka waxa weeyaan ilmihii waxaa la dedejinaya xataa waqtigii ilaahay ugu talagalay inuu baaliq u noqdo inuu ka soo hordhaco waxbarashaba uma jeedo marka bahal mobilana gacantuu ku haystaa meeshuu la fadhiya oo wax qaaqaawana ay ka soo baxayaan marka waxbarashadii waa lagu tuntay si kastana loogumana talagelin dadkii dantu ka haysa ee madaxda u ahaana waa biidhi qaatayaal dabadhilifa oo dantooda iyo kursigooda ilaashada waayahay een, eh, mid ka mid a akhyaarta ka soo qayb gashay ayay farta u taagan tahay laakiin waan kuu soo laabanayaa waxaan eh, dhegaystayaal dhex muquuranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha maanta waxaanu ka hadlaynaa macalimka iyo kaalintiisa ku aadan soo saaridda arday maskax ahaan caafimaad qaba eh, islamarkaana hansara leh sheekh abuu muslim muddo aada u dheer oo ka badan afartan sano ayaad macalim soo ahayd macalimka ma qof walba ayaa noqon kara ma jiraan shuruudo lagu qaato shan iyo toban jir afar iyo toban jir labaatan jir s- goormee macalim qofka uu noqon karaa mase jiraan shuruudo waayahay bismi illahi raxmaan raxiim awalan macalimow macalim ma tahay runtii laguma qaato waa wax nagu soo kordhay waayahan dambe oo ay hay-aduhu hay-aduhu wataan qof aan macalin weligii waxbarasho soo marin xataa uun soo istaag la yihahda macalin baa tahay muuqaalkii macalinna ma muujiyo waxaas hay-adaa la yimid laakiin sida asalka ah nidaamka tadriiska marka la raaco macalinku wuxuu leeyahay wax lagu doorto shuruudo lagu doortuu leeyahay oo hadduu shuruudaha uusan oofinin uusan macalinku macalimo aan loo qaadanin shuruudahaas waxaa ka mid ah awalan waxa weeyaan macrifatu lmaadda maaddada uu macalinka ku noqonayo waa in uu aqoon u leeyahay ahal waa inuu u yahay midda labaad waxay tahay macalinnimada mid i- carbisan oo lagu tadriibiyey lagu traingareeyey amase lagu tababaray waa inuu yahay sidaa daraaddeed waxaa jiri jiray goobo een, macalinnimada lagu soo tababaro oo qofka macalinimadii uu ku soo tababarmo waa jiri jirtay waa yahay midda macalimnimada aad ka hadlaysa markaas waa iskuulaadka miya dugsiyada qur-aanka ka waxaan mid ka ah hadlayaa iskuulaadkan ka hadlayaa dugsi hoose dhexe sare jaamacad macaahid baan ka hadlayaa waa la mid dugsiyada qur-aanka nafteeda nimaan maadadii garanaynin qur-aanka macalinnimadiina aan ku soo tababarin kabiir soo noqon macalinka aanu soo barin ma noqon karo labadaa shardi halkanna waa ka jira halkanna waa ka jira nuqdada saddexaad waxay tahay waa inuu yaqaanaa duruqu tadriis waa inuu qaabka wax loo tadriisiyo waa inuu yaqaanaa iska soo fadhiisa ma aha xisada waqti bay leedahay ku bilaabata ku dhammaata xisada way qaybsan tahay waa inuu waxaa ilaaliya xisada ka hor nidaam baa laga rabaa daftar ta- taxdiir darsiga uu soo diyaariyey laga jeekaraynayo laga hubinayo darsiga markuu dhammeeyo qaab uula tacaamulaa jirta ardada waa inuu siiyaa een- een maxaan ku ihahdaa tamaariin uu siiyaa waajib fasalka dhexdiisa ha noqdo ama saf- waajib manzili ha noqdo marka macalinka waa in uu yaqaanaa duruqu tadriis macalinka waxaa kaloo lagu dooranayaa xusnu lkhuluq akhlaaq wanaag macalin akhlaaqdiisu ay liidato oo bulshadu ka takooran lama doorto waa inuu yahay saaxibu lkhuluq alxasan oo qofka weyn ixtiraama qofka ka yarna qadariya makaarim alakhlaaq alcaaliya ay u dhammaystiran tahay mucalinku waxaasoo dhan waxaa asal u ah waa inuu yahay mid ku qanacsan shaqadiisa ku qanacsan oo inuu yahay ee aanu u imanin irtisaaq amase shaqo quutu uu ku raadsanayo quutliyoo meel uu ku raadsanayo xamaaligii oo kale macallimiintii maanta waayahan dambe waxay noqdeen iska tag shaqo ku raadso hadhow meelo kale haddaa ka shaka tag kumaba qanacsanaba macallinku qanaacad taam ah waa inuu ku qabaa saddex waxaa ka mid ah macallinku waa in ay u caddahay hadafka iyo haayadiisa waa inay u caddahay intuu wax wado maalinkii darsi xisada uu bixinaayo usbuucii bishii sanadkii waa in ardayga uu soo saarayo waa inay u caddahay meel uu higsanayo mudariska ee halka ku dhac halka ku dhac maaha waayahay aad baad umahadsan tahay markana inta aanan siin sheekh aadan mid ka mida aqoon-yahanka ka soo qaybgalay ayay farta u taagan tahay soo dhowow adigoo magaca noogu bilaabay waa abu muscab maadaama macallin laga hadlayey iyo tacliim laga hadlayey sheekh aadan ayaan su-aal weydiin lahaa macallin xun iyo macallin fiican iyo muqaarano u sameeyey macallinka fiican wax dhibaa ma leh maadaama uu dhul cadow ka yimid uu nooga dambeeyey halkanna uu yimid cid waxaa jirta aanan ogeyn macallin wuxuu yahay waxbaa la barta ay u joogto qofkii meel u furan tahayba ilmaa isaga geysto waxaan rabi lahaa marka say ciddaa u ogaato anu haddaan ogahay adna aad og tahay cidaan ogeyn inay jirtaa suuragal ah bal halkan markuu yimid wuxuu arkay iyo meeshii uu ka yimid wixii uu ku soo arkay inuu muqaarano u sameeyo uu noo bayaariya ayaan rabi lahaa dhanka macalinka haa
way inkastoo yara haye soo dhowow sheekh aadan waad maqlaysaa haa muqaaranada markaa isagoo tixraacaya macallinka meeshii aan ka imiya halkan maanta wilaayaadka islaamiga aan joogo farqi ayaa maxaad ku aragtay wey soo ma horta farqiga udhexeeya waa habeen iyo maalin mugdi iyo nuur waxaa udhexeeya weyaagan ma diidayo horaan u tilmaamay ciddii waxbarashada ehliga weli gacanteeda ay ku sii hadhay waxbarashadii wanaagsanayd baa baaqiya laakiin waa laga faramaroojiyey wixii laga faramaroojiyena manhaj wanaagsan looguma imanayo laakiin waxaaba qarqiyey macallimiin xunxun oo macallin faasida ah oo mukharib ah oo caqiidiya akhlaaqa oo hadduu doono mulxid ah aa wax u dhigaya arday midoo akhlaaqiyan qowmuluudka raacsan baa wax dhigaya maxaa markaa u hagaajinaya kaasi muxuu islaaxinaya kaa meeshaan kaga yimi laakiin dee meeshani waxaasi kama jira marka waa farqiga u dhexeeya marka horeyso wabillahi towfiiq way horey ayaan usii soconaynaa su-aasha kugu beegan waxay tahay macalinka dabcan dhinacyo kala duwan ayaa laga eegay marka la joogo fasalka waxaa jira dabcan meel walba idaaro iyo nidaam iyo maamul ayay leedahay macalimka dowrkiisa maamulidda fasalka muxuu yahay si aan bal miraayadaas ugu cabirno waaqiceenna markaad ka jawaabto runtii waa su-aal qayim oo wanaagsan horta maamul ahaan dowrka uu leeyahay macallinku markuu fasalka soo galo madrasadda yimaado jawaabtu waxay tahay horta fasal iyo ardayaa maamuli karaa axad ardayda haybad ku leh hadduu indhaha ardayda ka dhacay waxaa ma maamuli karo waa inay ardaydu ku qanacsan yihiin ehelnimada macallinkani wadiifada uu u socdo waana inay og yihiin wuxuu u yimi inay tahay maslaxaddooda waa inuu xambaarsan yahay macaanida la yidhaahdo jeclaysiinta ardayga duruusta uu bandhigayo tusaale muxuu ku jeclaysiin karaa arday baa naxwo bal kaba soo qaad tawxiid ku dhigaya naxwaana u dhigaya albaabkoo furan buu istaagay albaabku garaacay ardaydii yararid buu la hadlo wuxuu ihi maxaa dhacay waxay idhahdeen garaac baa dhacay yaa garaacay macallinkaa garaacay muxuu garaacay albaabkuu garaacay wuxuu ihi ficil iyo faacil weeye iyo mafcuul ardaydii iyagoo qalbigiiba ku qaatay dersigii ayay isu soo taagayaan macnaha haba badan uu jeclaysiin karo ayaa jirto tartanku ka mid yahay inuu jaa'isaad hadduu jeebkiisa ka bixiyo kari karo ama uu meel kale ka keenay waa inuu ardayda ka dhigi karo markuu doono kuwo saylan ku jira maxaan leeyahay xasiloon aamusan deggen edab leh waa inaanu ku koobsanin dhinaca sheeko nadariya casharka waa inaanu ka dhigin wax iska yacni macluumaad la helay oo iska aragti guud ah tadriiska aanu ka dhigin oo keliya waa inaanu dayicin dhinaca camaliga ee tadbiiqiga darsigiisu inuu noqdo mid tadbiiqiya waa inaanay himadda macallinku ku koobnaan darsi xiisad mucayana lagu leeya iska tuur sabuuradda madmadoobe ama cadcadee oo keliyata bal waxaa waajib saaran ah inuu ilaaliyo uu tixgeliyo saamayntu ardayda ku samaynayo barbaar iyo akhlaaq labadaba waaya adigaa ku wata adigaa ku wata ee macalimka haddii ka waran isagoo casharkii dhigaya wakhtigii uu ku dhaco ama isagoo wakhti badan haysta darsigii uu ka dhammaado markaas maxaa lagu qiimeynayaa laba qalad weeyaan qalad mad- idaaratu lmadarisa ah hadduu waktigu ku filayn xiisadda waa qalad ida- idaaradda madrasadu ay dhigtay waa inay xiisadda muhiimadeeda iyo waktiga la isku beesgareeyo hadduu isagu bilaa sifir yahayna oo sifir meesha isagaa qaldan oo dee xiisadii laga rabay aan soo diyaarinin lianna maxaa la rabaa fasalka marka uu yimaado hadduu casharku sabuur yahay sabuuradda waa inuu buuxiyo akhriyana hadduu ka akhrinayo muqararna horta waa inuu dersiga bixiyo marka uu dersiga bixiyo sharaxna waa inuu bixiyo waa inuu u furo munaaqasho ardaydu waa inay isla soo taagaan wixii ay ka baahi baxaan fahmigii munaaqasho iyo su'aalo uu u furo waa inuu marka xiisadda uu leeyahay uu idhaa dersiga ha la xifdiyo wakhtiguna waa inuu ku filan yihi ardayga liitee daciifka waa inuu gacan qabtu kor u qaato qoraal ahaan hadduu liito kitaabada iyo akhris ahaan iyo hadduu fahamkaba liito ardaygaasi waa inaanu meel madhan ku hadhin ee waa inuu gardaadiyo uu daba wado fasalkan uu la socdo adigu een, macallim waad soo noqotay dabcan anigu daacim murabbi iyo mudaris iyo macallin iyo khadiib iyo maxaad wax kasta waa noqday marka maxaa laga baranayaa macalimnimada shaqo muslim ayaa jooga ustaad cabdalla ilaa suudaan ayaa jooga adiga waad joogtaa maxaa laga baranayaa xagga maamulka fasalka marka la yihahdo maxaa laydinka baranaya waxaana laga baranayaa macallin waa duxe raashinku hadduu qarax yahan subag lagu darin miyuu iidaan leeyahy miyaa la liqi karaya macallinku waa waxa maskaxda iyo qalbiga ardayda iyo dadweynahaba ku duxa waaya waan kuu soo laabanayaa ustaad een, eh, cabdalla mararka qaar idaarada ama maamulka fasalka ee laga hadlo waxaa loo qadariyaa inay tahay habkii duugga ahaa qaabka aqoon-yahanka soomaaliga uu uga warbixinayo gaar ahaan ragga asaagaaga ah oo kale hadda waxaa ku soo kordhay haddii macalimka uu maamuli jiray fasal iyo arday loo loogu keenay inuu jahliga ka saaro maanta waxaa yimid arday boqol macalim leh mobeyl haysta boqolaal macalim een, wax ka baranaya tubaakadiisii wata hadduu doono marka see loo maamulayaa een, fasalka maanta see loo maamulayaa بسم الله بسم الله الحمد لله فيه نستعين horta aslan fasalka ama idaarat lfasl waa xukuuma musaqara waay macalimku yani waxyaabihii macalinka loo shardinayo oo tirada badnaa oo macalinka looga baahnaa waa inuu ku musallaxsan yahay waa inuu ku hubaysan yahay ardadiina waa dad kala duwan oo tiro badan oo maskaxda iyo caqliga iyo fikirkaba ku kala duwan macalinkaa la rabaa marka inuu isu keeno see isugu keeni karaa horta midaan cusub ood sheegtay aslan wax waxbarashada ku leh maba aha lug taasi ma garan kara anugu mobayl iyo internet iyo taabuu iyo maxaanku iraa shiishad galaaska in lala soo galaahe يعني كيف معقول هذا ابدا anigu waxaan isleeyahay aslan macalimku markii la rabo daraaso iyo duruus naajixa mobayl iyo wixii la halmaalo inaan galaaska lala soo gelin bilkuliya sababtoo ah kama wada socon karto haddii laakiin de waxbarashada haddii saas aad tiraahdo iskuul kale oo laga ogol yahay ayuu aadaya arday Ah, that's right. waa ogahay meel kaloo lagu ogolyahu tegayaa oo maaragtay wax taa waxaa ka daran oon a- garanaya oon aad macriif ugu ahay akhlaaqda iyo edabdarada iyo arda- anshaxumada ardada aan ku cayrino oon in iskuulka kaga mamnuucano yaa meelo kale laga qaadan jiray waxadba waa lugtaaga loo hadday tahay lagama hadli karo soo maaha laakiin marka la rabo nidaam iyo waxbarasho iyo fasal iyo arday waa in la marsiiyaa marsuum waxbarasho oo la yaqaano
aad baad umahadsan tahay weli barnaamijka diiradda jimcaha ayaan dhex muquranaynaa macalimka iyo kaalintiisa ayaanu ka hadlaynaa halkaas maxaad raacinaysaa eh, sheekh mukhtaar abuu muslim idaaratu lfasli ama maamulidda fasalka waa si casriga ah waliba ha- een, habkan casriga intaanan usoo gudbin asalku wax weeyaan waa siduu ustaad cabdalla sheegay waa maamul kooban weeye madaxweyne iyo bulsho la maamulayo oo ardaydii ah Een, maamulidda fasalka waxaa ka mid a waxa la yidhaahdo inuu ilaaliyo macalinka alfuruuq alfardiya waxa la yidhaahdo fasalka ardada isku mustawa ma ah dersi marka la bixiyo qayb waa mutafawiqiin aad bay u sarreeyaan qayb waa mutawasitiin dhexdhexaad weeye qaybna waa een, waa hooseeyaan macalinka waxaa la rabaa inuu isku wado lama rabo inuu la boodo kuwa mutafawiqiinta aadka u hoo sarreeya inuu la boodo lama rabo lama rabo kuwa ugu hooseeyo waxaa ka mid ah een, maamulka fasalka ama idaaratulfasli cadaalad inuu ardayda u sameeyo saddex waxaa ka mid ah haybadiisa inuu ilaalsado fasalka intuu ku jiro haybadiisa waa inuu ilaalsado aanu macalinka inuu dhan u janjaarsaday marna ayna muuqanin ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah nidaamka eh, ballanta ilaalinteeda waxoo dhan waa inay ka arkaan marka kadibna way ka hibaysanayaan casrigan haddaan usoo noqdo wax weeyaan ustaadku wuxuu yidhi macquul ma ah waxay macquul u tahay qolooyinka ee gaalada ah oo nidaamka waxbarasho ay wadaanba ay tahay islaam inay la dagaalamaan agtooday iyagu macquul u tahay soo ma jeedid nin baa nin guursanaya soo ma jeedid agtooda marka agtaas ma- ma- macquula ka tahay maxaa yeelay waa waa- waxay u aabiyeelay lama arko marka in darooga la isticmaalo oo ilaah hadduu ku ron yahay een, waxyaabahan telefishin fasalka dhexdiisa lagu isticmaalo oo telefoon telefo- eh, mobaylo loo soo qaato macalinkiibaa samaynaya macalinkiibaa waxaa samaynaya soo ma jeedid haddii loo adeegsan lahaa xataa mobaylada hadday soo qaataan ama een, internetka waxbarashada waa loo adeegsadaa duruus baa loo diraa baxthi baa loo diraa ardada way fiican tahay waa haddii dhinaca wanaagsan loo adeegsado laakiin isagoo macalinku wax sharxaayo haddii mobaylka lasoo qaato een, mesajyo lasu diraayo barnaamijyo kale uu ku mashquulsan yahayo een, uu ku jiro taasi waa qalad darooga hadduu isticmaalana sideedaba waa qalad marka waxbarashada meelaha aad leedahay een, daroogadaa laga isticmaalaa internetka fasalka dhexdiisa laga isticmaala mobayladaa laga isticmaalaa waa meel aan islaam ka talin weeye waa meelay gaalo ka taliso waa meel macalinkooda lagu soo tarayngariyey sidaas aynan danba ka lahayn macalinkii baa la dilaya macalinkii- cabashadan ma ka jirtaa hadda meelaha ay ka taliso een, xarakada mujaahidiinta al-shabaab cabashada macalimiinta ka soo baxaysa magaalooyin badan muqdisho hargeysa boosaaso kis ma ka jirtaa cabashada noocaas ah alxamdu lilah wilaayaadka islaamiga ah oo raayada tawxiidku ay ka babato oo xaraka shabaab mujaahidiin maanta ay ka taliso madaarista ka jirta dugsi hoose dhexe sare macaahid jaamacad oo ay ka jiraan intoo dhan ilaa iyo dugsiyo qur-aan lagu barto maraakista rawdada kulli kama jiraan mobaylo in loo soo qaato fasalka dhexdiisa waa mamnuuc daroogo in la isticmaalana cumuuman ba ha siyaasadda dowladdanba ogolaynba in ummaddan daraagis ay isticmaalaan macalinka in la karaamo dilo la dilo la dhaawaco sida meelaha ridadu ay ka jirtana maba ka jirtaba muxtaram weeye macalinku waa nin sharaf ku leh weeyaan ma- wilaayaadka islaamiga agtooda waa nin qiimo ku leh sharaf ku leh oo la qadarinayo marka waa nidaam hadda ku soo kordhay gaalada ay keeneen oo loo adeegsado ardada in lagu ifsaaday waxaa la rabaa in la soo saaro ujeedku waxay tahay arday inay soo saaraan ay rabaan jiil ummaddan hoggaankeeda ka qayb qaadanaya oo noocaas oo daraagis ah wayna dhacday ardaydii dugsi sare ka soo baxay ne- y- waxaa la geeyey eritrea waxaa la geeyey uganda waxaa la geeyey masar waxaa la geeyey meelahaas oo dhan waa la soo celiyey iyagoo bedeleen daroogada isticmaalaya maxaa yeele iskuulkii bay ku qaadanayeen wabillahi towfiiq way aad baad umahadsan tahay markana een waan macalimiintii aqoonyahanka een aqoonyahano kale iyo waalidiin ayaa jooga marka xagga waalidka ayaan aadayaa injineer awgaab bal waalidka xaggiisa iyo iyo wixii kale aad ku darayso bismi illaah dhammaan waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala raxmadiisa ana- allahna siiyo maclimiinta aqoon-yahanada meesha kulman waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Een, waxaan ku dirayaa marka waxbasha- barashada een, yool ma leh meel ay ku dhammaanaysa male bilaa waa leedahay laakiin waxaan u soo joognay anigaas a ii jeedaan awqaab ah waxbarasho oo tacliimi ah waxaan ku soo bilaabay school superior italiani waxyaalaha aan la kala kulmayna maanta koob iyo lama haddaan meeshaan ka dho waxaan isleeyahay waqti waan dhaan qaadanayo laakiin waa soo gaagaabina waxaa macalimiin noo ahaa talyaani iyo kuwa soomaali waxaa badnaa marka talyaaniga fara badnaayeen waxay ummadda bari jireen waxa ka dhashay intaasoo dhallinyaro oon isku fasal ama arday asiil iskala soo bilownay aa maanta talyaaniga ku nool iyagoo kirishtaan ah oo diintay ku dhashteen oo ku barbaareen ka tegey hadda waxaan leeyahay alxamdulilah ilaahay bambaxowna geeyey waxaa waa naga soo dhex saara waxaasoo dhanbo maanta waxaan joognaa ummaddii oo maanta shareecada raxmaanka lagu tarbiyeehayo bartayna ku dhaqmaayo walaayaadka islaamiga maanta waxbarashada ka jirto wax la siista ma leh gabadhaadi madrasada aad u dirayso keligeeday tegeen fasalka wiil lama fadhiisanayo gabadha keligaa kursiga ku fadhiso meeshan maxaan u soo joognay miiska ama kursiga ku fadhiso labada dhinac ama gabdhaa kaajir ama wiilaa kaajir gabadha dhexda ku jirto ama labada gabdhaa gees jiro haddana maya gabadha iyo kursigeed u khaas waayo alxamdulilah waxbarashadii maanta shalay sidee ay tahay say maanta tahay waa haweeni maalinay kala tahay aad baad umahadsan tahay een waxaan iminka siinayaa aqoonyahan cabdalla marka laga hadlayo macalimka ee, meelo oo dabcan uu ku horeeyana waa laga hadlay waxaa lagu qiimeeyey xataa magaalooyin iyo maamullo ayaa lagu qiimeeyey een macalimka laakiin een marka la dhaliyalayo iyo marka la ammaanayo intaba een dad baa cilaaqala leh waalidiinta ayaa ka mid a maamulka ee beledkaas ka jira ayaa ka mid a marka maxay tahay cilaaqada la rabo inay dhex marto waalidka iyo macalimka marka si gaara loo eego ee, cilaaqada la rabo inay dhex marto waalidka iyo macalimka ama madarasada haddaan si kale u dhigno waa cilaaqo boqolkiiba boqola haddii aan cilaaqadaas la helinna waxa la raba lama helayo ama lama wada helayo waxa waxaa laga rabaa macalimka iyo maamulka iyo madarasada waxna waxaa laga rabaa waalidka iyo guriga iyo reerka haddayna marka jirin isku xir iyo maaragtay xiriir wanaagsan oo nasiiha oo ka warqab ah hadduusan jirin wax ma jiraan wey marka xiriirkaas waxaa la dhihi karaa waa xiriir ah mia mia biikhtisaar waa inuu noqdaa oo bijaanib ah yacni wuxuu la soconayaa waalidkaani ardaygiisa iskuulkan soo aado yani waxyaabaha cajiibka oo dhacay ama dugsi xataa qur-aan baa ha noqdo ama ha noqdo yani waxyaabaha cajiibka oo dhacay waxaa ka mid a in anta dugsigii loo diro ama iskuulkii loo diro ama qur-aankii loo diro uu meel dhexe ka baxo cunugii usan imaanba maalin iyo laba iyo saddex iyo ay dhacdaba waa macalimiin bay dadkan waa fadhiyaan waana waa- waana la yaqaanaa waa laqiitu biha aniga dhacdaan la kulmay cajiib oo hadda yaqti waqtiga uusan noo masaamaxayn fi magaaladan aan kala kulmay ciyaal ta dugsi loo diray oo loo soo labisay oo boorsooyin la soo siiyey ta gadaal ka wareego meel loo qamaray boorsooyinkii guri meel ka tuureen musqul dusheeda kadibna magaaladay galeen dirishad baan ka fiirinayay ilaa aan sheeko dheer bay ahayd marka xiriirka macalimka iyo waalidku waa xiriir muhiim ah boqolkiiba boqol waana in la iska warqabaan xagga waxbarashada imtixaanaadkii soo dhowaashihii imtixaankii la qaadayey iyo meeshuu marayo yacni annaguna taa dhaqan iyo dabeeca uma lihin lan runtii xaqiiqatan si walba ha ku noqoto ama aqoon yare ha noqoto ama ha noqoto laamubaalaad kale ama ha noqoto si une waalidka dadaalka macalinka uu hayo iyo waxa uu maaragtay naftiisa gubaya oo dad kale ugu ifinaya yacni dabka ka baxay asaga waalidka iyo dadku lama socdaan mana ogo waa tahay aad baad umahadsan tahay intaanan siin akhyaarta een, awgaab ee, waalidka wax badan lama socdaan macalimka dadaalka uu bixinayo juhdiga uu bixinayo ee, shucuurka uu bixinayo waalidka in badan way iska lama socdaan ayuu yidhi aqoonyahanka waalidiinta ayaad matalaysaa maxay ku dhacday بسم الله horta dhibka ka jiro waxaa waaye waalidiinta sidoodba rag iyo dumar ka kooban yihiin raggi badanaa way shaqeeyaan haddii waalid hala keen la yidhahda dumarka imaanaya hooyana waa taqan waa iska jilcan tahay in badan ilmaa kontaroolkooda waxaa ku fiican aabbaa ku fiican marka waxaan dhihi lahaa waalidiinta waxyaalaha oo maanta oo dhaliilka ay ku leeyihiin waa wax jiro oo tus itaabsi ah marka nimanka rag ahoo ilmaha dhalay waxaa habboon siduu u raadinaayo waxay cuni lahaayeen oo cabi lahaayeen inuu tacliintooda waxbarashadoona u- u- uu raadiyo uu la socdo aad baad umahadsan tahay aqoonyahanada ee ka soo qayb galay aan siiyo een, soo dhowow adigoo aad umahadsan waan dhowahay yaasir kafar allahu catharaati runaantii barnaamijkan oo ku saabsan eh, macalinka iyo doorka tacliimka ee ugu jirta bulshada waa barnaamij aada muhiim u ah Eh, sida ay noo sheegeen aqoon-yahanada ee barnaamijka ka qeyb qaadanaye eh, jacala allahu ayaamahum wadaayaahum ilaa amaalihim Eh, macalinka inuu yahay eh, saaxibu risaalatin saamiya lagana doonayo inuu risaaladaas uu u noqdo mukhlis uuna dareemo mas-uuliyadda saaran iyo ammaanada weyn ee la saaray macalinka inuu yahay mid lagu aaminay ee abnaau lumma wa faladaati akbaadihim waxna uu barayo uuna tarbiyeynayo uuna u diyaarinayo inay noqdaan jiilulqad si ay u anfacaan eh, diintooda iyo ummadooda iyo wadankooda fi majaalaat alxayaati almukhtalifa Eh, macalimiinta qaar waxaa usoo degdegaysa dihnigiisa macalimad macalinka inuu yahay mas-uul waxa saaran keliya eh, towsiil almacluumaat ila adhaani alaba macluumaadka inay gaarsiiyaan ardayda uguna kaalmeeyaan inay xifdiyaan macluumaadka loona diyaariyo ardayga inuu ku guuleysto imtixaanka ama imtixaanka nihaayiga uu ku baaso Eh, waxaan weydiin lahaa marka aqoon-yahanada gaar ahaan sheekh aadan macalinka u arka waxa saara mahamada iyo shaqada saara intaa inay tahay ardayda inuu macluumaad gaarsiiyo u talqiiniyo macluumaadka ee takhsiinna uu ku sameeyo adhaantooda macluumaadka ma gutay risaaladii tacliimiga uu xambaarsanaa macalinka mana xaqiijiyey ahdaaftii tarbawiga ee la doonayay inuu u qabto bulshada uu uu- maxaa la dhahaa u taagan yahay jazaahu allahu khayran waayahay aan siiyo sheekh aadam waad maqlaysaa su-aasha soo dhowow su-aasha waan maqlayaa inuu macluumaadkii cilmiga ahaa uu gudbiyo ardayga si fiican maskaxdiisana uu sharaabiyo una diyaariyo hadhow maadada imtixaanka inuu ku guulaysto waa muhiimad ka mid a muhiimaadkiisa laakiin kuma filla waxa uu taagan yahay halkii nebi maxamed alayh salaatu wasalaam naxariista ummadda yani raxiim buu ahaa nebi maxamed sooma xataa macalin buu ahaa afdal yani waa akram mucalimiinta adduunyada oo dhanna isagaa markaa imaam u ah nin baa soo galay masaajidka laba ragcadoodu tukaday nebigu markaasi u yimi wuxuu ihi adiga iyo aniga mooye ilahay cid kale uma naxariisto nebigu wuxuu ihi raxmad waasaca maxaad u cidhiidhiday raxmadda ilahi waa waasac masaajidkii buu ku kaajiyay dhinac ka mid ah saxaabadii ka qabtay isdhahdeen ninku wuxuu ihi iska daaya si aan masaajidka ula dhex cararin isagana caafimaad ahaan aanay u xumaan nijaasna u gaadhin hadhow buu wadaan biyaa ku shuba meeshii nebigu wuxuu ihi laydinma soo saarin inaa mucasiriin noqoto waxaa laydin soo bixiyay inaa muyasiriin noqotaan macalinka waxaa la doonayaa inuu raxiim noqdo oo raxmadda qalbiga addoonkan uu wax barayo waa inuu gaadhsiiyo ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey nebi maxamed uu soo dhibay maalan een, tusaale ayaan bixinaynaa ninka waxa weeyaan safka ku jira ee yidhi markaa nin hindhisa yarxamuka allah nebiga markaa dadkii kalea isha markaa ku yara ishaaray inuu aamuso laakiin markii la canaantay waxoogaa waqajilay nebigu intuu u yimi waxbaray siduu ilaahay aabbahayo hooyadaha ku furtee weligay macallinka khayr badan maan arag waxaa la rabaa ardayga inaad sidaasoo kale qalbiga uga degto u diyaariso inuu addoonkani noqdo wixii ilaahay u abuuray mid gudanaya ummaddana hogaaminaya marka risaalad dhammaystiroo tii nebi maxamed gudbi laakiin weli xilka kaama dhamo haddana taa gudbinin waayahay aan siiyo een, mid kale oo ka mid a aqoonyahanka ka soo qayb galay soo dhowow magacaygu waa xasan badawi waxaan rabay wax yar oo hogaamo hordhacaha iyo su-aal aan ku daba taalla midda koowaad camaliyada ama hawsha waxbarashadu qiimahay leedahay iyo muhiimadeeda iyo mucalinka iyo wuxuu ku fadhiyo aad baa looga hadlay wax badan baa laga sharxay dad badan oo khubaraha fadhiya islaamkana waxaan ognahay oo diintu inoo sheegtay meelo badan xadiid axaadiidta iyo qur-aankaba qofka muslimka haddii camal uu qabanayo inuu itqaaniyo oo uu sugo Eh, su-aasheeda marka waxay tahay oo sheekh abu muslim maadaama uu khabiir yahay muddo badan oo macalin ahaa waxaa la ogyahay tacliinta soomaalidu si guud mar hore iyo mar dambe haddii laisku daro wax lixdan sano ka badan way socotaa tan hadda tacliimta hadda casriga ahaa ee iskuulaadka iyo jaamacaadka siday dad fara badan sheegeenna eh, wax midho dhala oo waaqica yaala markii laga reebo qeybta shareecada oo haddii markii horeba lagu baran jiray xalaqaadka iyo meelo kala duwan oo aan iskuulaadka gaar u ahayn dadka soomaalidu daawona ma samayn karaan isku- ma sameeyaan raadiya ma samayn karaan hub ma sameeyaan waxba ma sameeyaan waxaana la ogyahay maadooyinka la yidhahdo scientifiga ee sayniska iyo xisaabtu waqti badan baa lagu bixiyaa si hadda aan ka warqabno macalimiinta wax dhiga lacag badan baa lagu bixiya macalimiinta kale xataa waa ka lacag badan yihiin sida la ogyahay marka xagee wax ka jiraan oo wax ka khaldan yihiin natiijadii laga filaayey ee ila waxaan ognahay ummaduhu hadda waxay ku kala horumaraan ama la isku gumaysto waa aqoon weliba aqoonta maadiga ahaa oo yaa aad la iskugu gumaystaa innaguba hadda aan ka warqabnaa marka xagee wax ka khaldan yihiin waa hagaag sheekh abuu muslim waad maqlaysaa een, hadda adduunka waxaa la yidhaahdaa haddaan wax yar raacsiiyo een, human eh, resourciga eh, dadka laftigooda ayaa khayraad ah oo wadamo waxaad arkaysaa sida taiwan iyo jabaan iyo wadamo la mida dadkoodu yacni wadamo ka dad badan dhul ahaan ka istiraatiijiyad fiican ka khayraad badan ayay ka horeeyaan sababtuna waxay tahay farsamadii wixii oo dhaqan loo bedelay waxbarashadii hal abuur inuu la socdo marka waa isla su-aashaas halkeebay ciladu ka jirtaa cilladdu laba meeloodba way ka jirtaa midi waxay tahay in soomaalida qaabka ay ku soo badawi baad maaraba reer baadinimo geeljirayaal ay u badnaayeen baadiyahay ka yimaadeen xagga farsamada dadka farsamada saqameeya sidoodaba waa la liidaa kobatal waa la leeyahay tumaal waa la leeyahay ninkii shaqada qabanaya ummadda kamana maarmo beri waa u dhegeysanaya waa dhaqan xumadaasoo asalka ay nagu soo bilaabatay oo ilal aanana ay weli nagu jirto oo taasi waa nagu log leedahay Waa ka- Wadam- wadamada kalena injineeray u baxsanaya ninkooda farsamada wadamada kalena ninka wuxuu laleeyahay injineer waa laleeyahay waxa weeyaan waa ninkaasi waa warshado dhan oo maqaarka dhan la keeno oo kabaha sameeyaa laleeyahay farsamada sameeyo waa waa me- milyaneer dad baa hanti ku helay soo ma jeed warshadaha lagu sameeyey taasi waa qodob qodobka labaad isticmaarkii markuu muslimiinta qabsaday gaar ahaan soomaaliya markuu qabsaday siyaasadda uu la yimid ayaa waxay ahayd laba arrimood siyaasad waxay ahayd in uu een, waxbarashadii uu ku soo koobo mid theory ah oo practice ba aan la soconin farsamaba aan lahayn aan la soconin inuu ku soo koobo waa kow oo cadowgiibaa wata oo ma rabaan waxay rabaan in loo gacmo horsado hadda waxay keeneen dalka jiingadaha makiinad ma arka ururisa qof soomaaliya inuu meesha istaaga ma rabaan barnaamij kastay samaynayaan way ka qarinayaan ma rabaan inay wax- in wax laga barto dekadii waatay la wareegeen dadkii farsamada hataa waatay dhismayaasha oo dhan way la wareegeen soo ma jee oday waayele wuxuu iga sheekeeyey xilligii peace corps maraykanka imanayeen meelaha ay qodayaana macdantii waxay ka calaamada ay ku samaysanayaan inta kale qodaana leey markaan qodno dhowaano ka baxa leey marka taga intaasoo kilomitirana la fogeynayaan maxay tahay sababtu sababtu waxay tahay qofka soomaaliga inuu fahmo waxaan meesha ka jira lama rabo dad caama umi baan lasoo urursanaya qof aqoon dhan lama keenaya meesha waa tahay gebagabada ayaan ku dhownahay ustaad cabdalla ayay far u taagan tahay adoo noo soo koobay بسم الله وأنا سوكوبي runtii su-aashaas uu maaragtay eh, mushaariga weydiiyey xaqiiqatan waxa wixii waa la helay oo aqoontii iyo wixii waa sheegnay waan aragnay maxaa wax soo saar iyo intaaj loola ayaha iyo maaragtay sanaaco iyo farsamo waa runtii su-aal aad iyo aad horta muhiim u ah in laga fikirana u baahna la celceliyo waxay tahay mushkuladeeduna waa basiid aslan waxaanay asalka waxay ka soo jeedeen islaam muslimiinta iska laha walidaalika waa la ogaaday waa laga shaqeeyey waa laga tirtiray waa laga baabi'iyey waxaa la gaaray marka heer laga dhowro wax nacfi iyo u soo noqdo qiimo waa sax waxa maaragtay walaalka maaragtay abu muslim warka uu yidhi ilaa heer jaamacadeedaan dhiganay wixii laababkii baan aragnay wixii oo dhan waxaa laga dhigayaa wax un theory keliya waa laga yacni buuggan oo maaragta buwaagtan oo aad uga hadlo xagga la dagaalanka maskaxda qasulfikriga sida buugga xasan xabanaka oo ajnaxatulmakri talaata qodobkaas wuu soo qaadanaya wuu ka hadlayaa waa wax mudabara oo laga- lagu talagalay caalam islaami inuusan yeelanin aqoontan dagaal baa ku jirta marka caqligii waa leenahay aqoontii waa laleeyahay laakiin dagaal baa jiro waxaa laga dhadhiciyay xataa waayahay inaan een, ada- baran karin.
adiga ku wata soomaalidu waxay tidhaahdaa ilaahow nimaan wax ogeyn ha cadaabin hadde intii wa- intii wax ogeyd ka waran marka inay arrintan ay jirto oo ummaddii laga samata bixiso looma baahnayn waa goormahe waa goorma ummaddii yaa gaarsiinaya heerka asaga horta asalan mawaadaba laga ilaalinayaaba mawaadda nacfiga leh iyo waxaan wax la iskugu darayo iyo sida ay tahay waa laga ilaalinaya gacantaba kuma haysid waardiyo guud baa laga haystaa waa goorma haddaad fahamtay xataa maxaad u baahan tahay hadda maxaan u baahanaa aad baad u mahadsan tahay aqoon-yahanada ee ka soo qayb galay aan siiyo een, soo dhowow adigoo aad u mahadsan Eh, waa mahadsan tahay cabdifataax magacaygu waa ibnulislaam Eh, waxaan ognahay shaqada macalimiin macalinnimada inay tahay mihnad aada u adag una baahan eh, sabar iyo aqoon u baahan waxaan hadda haynaa wasaaradda waxbarashada dowladda xasan sheekh maxamuud in ay diiwaan gashatay macalimiin kuwaas oo aanan shaqaynaynin dhaqaalana ay ku bixinayso waxaa marka su-aaliga ah sheekh cabdalla aan weydiinaya maxay macno ah ugu fadhisaa een, xukuumadda inay da- diiwaan gashato macalimiin aanan shaqaynaynin macalimiinta kale shaqeeyana maxay ku tahay macalimiin aan shaqayn haddii lacag la siiyo sidoo kale waxaan dhihi lahaa su-aasheedii labaad abu muslim waxaan weydiinayaa su-aashan oo ah sidee macalinka u baraarujin karaa waxyaalaha islaamka khilaafsan isagoo maadadii dhigaaya ama casharkii bixinaya waxaa gebagabadii cabdifataax maadaama ay iga qaadi rabto waqtigana ee gebagabo uu yahay ee kula talinaya macalimiinta wilaayaadka meelaha ka baxsan jooga qodobada soo socda kow in ay banaha bulshada ku samaystaan meelo ama guruubyo ay ku kala tala qaataan Eh, sidoo kale in ay rukuntaan idaacadda islaamiga sida idaacadda alfurqaan oo kale Eh, sidoo kale in ay horumariyaan naftooda cilmi ahaan iyo akhlaaq ahaan sidoo kale in ay een, wacyigeliyaan ardaydooda akhlaaqdana ay ka wacyigeliyaan maamulayaashana waxaan dhihi lahaa inay iska ceeriyaan ardayga akhlaaq la'aan kula arkaan markay waaniyaan kadib shaqada oo la ilaaliya caduftaha waxaa ka weyn diinta oo la ilaaliya waayahay waa dardaaran muhiim ah su-aasha ee kugu socota aqoon-yahan cabdalla soo dhowow بسم الله آه، رنتي inkastoo wasiirka waxbarashada dowladda federaalka aadan ahayn
kaana mafruud in asaga la weydiiyey ahayd laakiin waxaa la dhihi karaa eh, arrintaa su-aasheeda kulle jawaabteeda waxaa aniga la tahay ninka aad maagartay magac dhabaysaan ee dowladda u sarreeya oo riddada waa nin enji-oola ah enji-ooleydana waxaa u dabci ah enji-oole markaan waa garanaysaan waa dadka qandaraasyada ay qaata waxaa u dabciya dad badan oo wax lagu qaato oo lacaga lagu kasbado oo xoolo lagu sameeyo oo haddana aan saaxada iyo shaqada joogin ayaa jira marka hawshaasi waa dhammaanteed howl aan u qabtay meeshay ka yidhaaheen reer galbeedku waa shaqo dadkan iyo ummaddan lagu dhacayo waa wad- waa shaqo aan waafaqsanayn xeerkii iyo dhaqankii iyo diintii midna waa laakiin waa qandaraas lagu adgoodsanayo laguna samaynayo dhaqaale abuur shakhsiyadeed intaa la dhihi kara wax kaloo la dhihi kara malaha sheekh abu muslim waxaa kaloo la dhihi karoon ku darayaa macalimiinta tayada leh ayaa lacag la siinayaa madrasadii ay dhigayeen baa laga soo saarayaa madrasadiina ma dhigayaan inay dhigaana looma ogola macalinka banaanka isagoo joogaa lacag la siinaya maca- waxbarashadii baa lala dagaalamayaaba macalinkiina waa shaqla-aan baan muddo kadib xoogaa baa laga goosan doonaa hadhow marka waa madrasadii dumin la duminaya wey siyaasad weeye iskuulaadka lagu waxbarashada lagu duduminayo oo ah slow but sure ay dhaqan gelinayaan
waa tahay aad baad u mahadsan tahay walaalku uu soo jeediyey oo ah macalinka isagoo dhigaya maadadiisa sidee buu wixii islaamka ka hor imanaya uu ugu buraarujin karaa waa su-aal muhiim jiddan ah hadduu dhigayo ma- maadada riyaadiyaadka ama xisaabta uu dhigayo waa inuu uga digaa een, ribada waa inuu uga digaa bangiyadii faa'iidooyinka la helo inay riba tahay waa inuu sheega labo maadada al axyaa ama biology hadduu dhigayana waa inuu uga digaa een, daanyeer bay dadku ka yimaadeen inaan fakerkaas lasoo hosgelin hadduu dhigay juqraafiyada ee, taariikhda dhigayana waa inuu ardada baraa inaan taariikh islaami aan leenahay hadduu dhigayo juqraafiyadana waa in shacabkan muslimka ah in dhulkooda ay cadow in gacanta loo geliyey xataa xilligii siyaad bare inta ay ku fadhiday badka soomaaliya in la goostay kenya qayb la siiyey saalo waa in ardada loo caddeeya xabashi ee ay cadowna la yihiin xusnuljiwaar uusan naga dhexayninna waa in loo sheegaa dhulna ay naga haysato waa in loo sheegaa soomaali inaysan ku koobnayn waqooyi iyo koonfur bal soomaali jabuuti baa ka maqan dhulkan maxaan ku idhaha soomaali galbeed baa maqan dhulka xabash ee kenyaati haystaa maqan waa in munfasila aysan ka ahayn waa in la fahamsiiya waxaa kaloo ka mid ah siirada nabawiga marka la dhigayo waa in ardada la fahamsiiya annagu inaan leenahay ghazawaad qiyaadaad geli jiray waa inaan leenahay ardayda in la fahamsiiya caqiidada macalinka dhigaya waa inuu fahamsiiya ardada shareecada ilaahay waxa ka hor imanaya oo ah dimuqraadiyada cilmaaniyada shiicada suufiyada qubuuriyiinta shuuciyada iyo wixii la mid ah waa in loo itijaahaadka mucaad waa in looga digaa ugu dambayn macalinka ugu dambayn macalinka markuu fasalka soo gelayo waa in salaanta islaamka uu ku salaamaa ee uusan dhihin macalin waa idin salaamni oo aan loo kicin oo aan loo sacbutumin gabdhaha wiilasha isdhexqaadka waa in la kala saaraa subax wanaagsan salaan aan looga dhigin een, gabdhaha iyo wiilasha saaxiibtinimada la dhexmarsiinayo waa in laga ilaaliya gabdhaha xijaabka sharciga oo kaamila waa inay soo qaataan xijaabka sharciga oo laga ridayo ikhtilaadka wiilashii gabdhaha heesaha lagu dhex faafinayo akhlaaq xumadaasi macalinka muslimka ilaahay uga cabso ugu dambayn waxaan leeyahay macalinka muslimka waxa weeyaan shaqadaad qabanayso waa siduu sheekhu yidhi ikhlaas baa la rabaa ilaahay darti inay ka ahaato aad baad u mahadsan tahay Eh, mid ka mid a een, aqoon-yahanada martida ah ee ka soo qayb galay weliba aan ugu dambaysiinayno ayaan iminka siinayaa Eh, soo dhowow
aad baa runtii looga hadlay eh, barnaamijkan tacliimta ku saabsan iyo macalimka aniga marka maadaama ay hawshu gabagaba tahay eh, su-aashiidu waxay ahaan lahayd maadaama macalim laga warbixinayo aadna looga hadlay eh, waxaan filayaa adigoo qudhaada macalin baad tahay haa, aniga qudhayda macalin baan ahay marka su-aasha hadda aan dareemayo waxaa weye inaan aqoonyahamiidka iyo hamiinta iyo dadka ma aragtay tajrubada leh ee macalim tajrubada u leh anoo ka faa'iidaysanay Ee, maadaama waddankeennii ee, si hore looga soo warramay macalin faashilna uu joogo macalimiin kaloo ma aragtay sidii laga rabaan ay joogaan macalimiinta guud ee ma aragtay dadka muslimiinta iyo jiilka soo socda aqoon-yahanada wixii ay u dardaarmi lahaayeen xaaladda hadda aan ku sugannahayna aan ugu gudbinayna macalimkana looga baahan yahay oo siiya dardaarina mid ilaba inayna siiyaan waa tahay aad baad u mahadsan tahay Een, eh, su-aasha aan ku soo xirayno ayay cilaaqo la leedahay een, waana siinaynaa insha allahu tacaala waxaan ka bilaabayaa sheekh mukhtaar abu muslim ayaan ka bilaabayaa Eh, sheekh mukhtaar waxaa laga soo hadlay macalim iyo wax uu yahay ayaanu soo qeexnay qodobo ay hoos imanayeen eh, su-aalo badanna waa la soo taabtay Eh, sida macalimka iyo shaqada yoomiga ah iyo maamulidda fasalka waxaa laga soo hadlay cilaaqada ka dhexaysa waalidka iyo macalimiinta waxaa laga soo hadlay isbarbardhig macalimiinta Een, macalimiinta iyo dhaliisha ay leeyihiin ayaa wax laga taabtay dhinacyo kala duwan ayaa laga falanqeeyey mowduuca gebagabadii eh, sheekh abu muslim marka eh, la dhaliilayo oo dhaliilaha la soo qaadanayo waxaa ka mid ah oo aanan weli wax laga taaban agabka macalimka uu wax ku barayo macalimka qudhiisi inuu helo siminaaro iyo dowraad eh, lagu hormariyo eh, si ardaygii uu u siiyo aqoon ku filan arday fiican usoo saaro arrimahaas ma isleedahay soomaalida dhankeeda marka la fiiriyo eh, gaabis baa ka jira marka loo eego caalamka iyo sida macalimka een, eh, kor loogu qaado waa run macalinka wuxuu u baahan yahay tatwiir daati altatwiir addaati waa in macalinka bartiisa u taagnaanin Al- waa ilaa waxaa dhacaysa sidii macalin aruurtii uu waxbarayay midkood baxay ee, jaamacad ka soo baxay isagoo caalim ah magaaladii sheekh ka noqday macalinkiisii ma soo hor fariistay ayay noqonaysaa hadduu macalinka weligii meeshii taagnaado oo uuna isku cinin macalinku waa inuu yeeshaa maktaba u gaar ah oo uu isku kubciyo macalinku waa inuu yeeshaa labtob oo macluumaad badan ay ugu jiraan macalinku waa in hadba caalamka waxa kasoo kordhaya uu la socdo macalinku marka waa inuu training ama se aan idhaahde eh, tadriibaad oo ah tababaro waa inuu qaataa oo lagu ta'hiilinaayo hadba wixii soo kordhay macalinku waa inuu isdhilisaa ee ardayga bartii u taagna uusan taagnaanin waa ilaa waxaa imanaysaa macalinka in m- m- sidii walaalku dhahayay macalin faashil ah oo tilmaamaha uu leeyahay ayaa taas ah weligii meeshii uu taagnaado macluumaadka keliya uu soo celceliyo marka ma- macalinku waa inuu iskobciyaa oo had iyo goor kor uu socdaa oo uu maxaan ku ihahdaa shaqadii macalinnimadana waa inuusan tuurin macalimiinta qaarkood waxaa arkaysaa say u wadaan ilaa heer jaamacad ay ka baxayaan macalinnimadii bay tuurayaan maya macalinnimadu waa darajo aad iyo aad u sarraysa ninbaa xadiiska nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah cuthmaan bin cafaan uu ka maqlay ayuu wuxuu fadhiyey in ku dhow tod in ka badan lixdan sano ayuu wuxuu fadhiyey bar fadhiyey oo uu qur'aanka dadka baraayay matalan hadda xasan gurguurta oo kale oo wadanka wuxuu u yahay madaxweyne la leeyahay ma- soddon sanaan macalin lahaa buu ku faanaya wa maca daalika waxa weeyaan macalinimadiisi maxay soo kordhisay inuu goobihii ardada wax lagu barayey masaajidii buu jijabinayaa goobihii ardada wax lagu barbarayey ayuu jijabinayaa guryahay ku seexanayaan carruurtu jijibinaya macalcamadii iyo iskuulaadkii buu jijibinaya macalinimadiisi maxay tartay marka macalinka noocaas ah waa macalin ay soo saarteen gaaladu oy keensadeen ahdaaftoodiina fulinaya ee dadku muuqaalka koray moodayaan qof soomaaliyeed daacad ah daacadna ma ah macalinimo faashil ah wey macalinkaas waa tahay een, ustaad cabdalla een, xaggaaga gebagabadii waxaad tilmaanteen waxyaabo badan oo laga rabo macalimka waxyaabo badan baad dhiirageliseen macalimka fiican astaamihiisa ayaad sharaxdeen sidee lagu heli karaa macalim ee, waxyaabihii aad sheegteen oo dhan ay u kulansan yihiin see lagu heli karaa gebagabadii bismillaah waxaa lagu heli karaa in shaqo badan la qabto in laga fikiro la diyaariyo bas macalinkaas in dowraad iyo tatriibaad iyo maaragtay ahamu shay waa inuu ninku macalinimo u diyaar yahay la rabo in la tarbiyeeyo dadna tarbiyen karo waa inuu qudwadiisu noqoto iyo maaragtay miisaankiisa iyo halbeegiisu qul haadihi sabiilii adcuu ila allaahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii wa subxaana allaahi wamaa ana min almushrikiin wabillahi towfiiq aad baad u mahadsan tahay sheekh aadam isla su-aashaas astaamihii aada een, sharaxdeen see lagu heli karaa macalim leh astaamahaas iyo tilmaamahaas
macalin horta waa bulshada daabiceedi macalinka bulshaduu ka imanaya bulshadu marka ay ilmo tarbiyadaysan iyo qof tarbiyadan usoo baxo macalinkuna ka soo baxaya waxaa se ku talinaya yacni khayrulmawjuud baa la dhaha waxa lahayo wax ugu fiican dadka inoo soo bixaya ee waxbarashada ka soo baxaya waa in qaybta ugu naabiqisan ee ugu sarraysa fahamkiiyo aqoonta loo leexiyo xagga barbaarinta iyo waxbaridda tadreerinkeedana la siiyo loona soo gardaadiyo marka hore si macalinka tusaalaha waa ummadda soo saaraya aynu u helno waa tahay macalim een, aragti iyo su-aal dhiibtay waxaa ka mid ahaa een, maxaad een, dardaaran dahabi ah maxaad nagula dardaarmaysaan ayaa ka mid ahayd waxaan idinkula dardaarmayaa qof kastaa camalkiisa saldhig waxa waa midhahana dhaliya waa ikhlaaska haddaanu ilaahay dartii waxa uu qabanayn oo mustaqbalka fog ee ilaa aakhire aanu eegaynin lexejeclana aanay ka haynin waxa weeyaan ma soo saaraya midhaha dadku mageel bay ka liitaan ninbaa wuxuu idhi ninnan dhaqashuu kuugu dhabarjabay ragna dheef buu ku dhex jooga dad waxaad gashato ayaad ka maari doontaa marka waa inaad naftana dul dhigto dhafoordhididna kugu dhaco alla dartiina aad samayso hubkii silaaxii aqoonta iyo aadaabta iyo tarbadiyad iyo sifaadka wanaagsan aad wadato wabilaahi towfiiq aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aanu ku lafagurnay kaalinta mucalimka waxaana barnaamijkan aanu ku qabannay xarunta jaamacadda alqima ee deegaanka kunyabarow ama gobolka shabeellaha hoose waxaanu mahadiha ka gaadho leenahay oo nagala qayb galay sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan sheekh abu muslim sheekh aadam cabdiraxmaan warsame sheekh aadam sunne sidoo kale aqoon-yahanka cabdulaahi axmed cabdulle waxaan sidoo kale mahadiha ka gaadho leenahay e, waalidiinta iyo macalimiinta ka soo qayb galay e, e, dadka intii aragti dhiibatay iyo inta aanay u saamixin oo waxyaabo fara badan oo gudahooda ku jiray e, dabcan dhiiban lahaa laakiin wakhtiga uu noo saamixi waayey balse xilliyo kale ayaan rajaynaynaa in fursadaha noocan oo kale ay soo laalaabtaan dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون